اللهma انfacna bma cلمtna وcلمna ma ينfacuna وزidna cilma ينfacuna وlaa تجعل فيma cلمtna وbاla عlaynا bab اsتحbاab نikاx الbkre wuxuu u baabaysan yahay اsتixbaabu نikاx الbkr bal kolley guurkii waata aynu soo maray xadfigiisii si guudna haweenaydii diinta lahayd in wax kasta laga horreysiyo ruuxiisa ama shaksiga iyo ninka ikhtiyaarkiisa koowaad uu noqdo daatu diin marka daatu diin la leeyahayna markaa dee tii sayibka ayd iyo tii bikrigayd ma kala laha ee waa waxaan ikhtiyaarka la siiyey mundaanta la siiyey waa diintii bal baabkeenna wuxuu u baabaysan yahay walow dee labadiiba ay bannaan tahay rasuulka ilaahayna dumarkiisiiba caaisho mooye intii kale oo dhammiba ay sayibaad ahaayeen kollay bal tii bikriga ahayd ama inanta ahayd guurkeeda istixbaabkiisiio bal haddii aanu wax kale oo iyada tan gaar ahaan u galo ugu xusho oo dee maslaxo kale oo ku sugan oo ziyaadiye aanay jirin in dee uu ruuxu mudnaantiisa haddana uu horreysiiyo tii bikriga ahayd taas buu baabkeedii yahay xdثna عubayd اللh بن معاad qال xdثna أbي qال xdثna شعبة عن محاarب عن jابر بن عبداللahi qال أنه qاal سندku waa dadkii aynu kolley kitaabkana kusoo noqnoqonayeyna hore aan usoo maray waliba saddexda horena kitaabka aad bay uguba badan yihiin محاar بن dثاr oo بن dثاr oo isaguna nin taabiciyana horeynu kitaabka ugu soo aragnay dee jaaبirna waa صxaabigii macruufka ahaa wuxuu uhi صaxaabigaasi qaala تزawajtu امra'aة haweeney baan guursaday faqaala lii rasuulu الlahi salى الlahu عalيh wasalam rasuulka ilaahw markii hore ku ogaa inaan dee doob yahay ama aanu xaas lahayn ayaa yidhi hal تزawajta jaabirow miyaad ma guursato bal waqtigii hadalkani dhacayna riwaayaadka xadiidkee dambe inooguba iman doonaan qultu waxaan nacam haa oo waan guursaday qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh abikran am sayiban abikran atasawajta ma waxaad guursatay bikran bikri ayaad guursatay inan baad guursatay am sayiban ama dee haweenay guur hore soo marto carmalaabaad guursatay qultu waxaan idhi sayiban tasawajtu waxaan guursaday sayiban sayib baan guursaday isaguna waa guurkiisii koobaad ba ugu horreeyey bo nin dhallinyaruu markaa hore ahaa weliba da-diisuna aanisa uba weyneyn qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh fa ayna anta min alcadaara wa licaabiha fa ayna xaggeebaad anta adigu kagaba sugan tahay oo dee aad ku ilowdood kuba dhaaftay min alcadaara jamcu cadraa weeye alcadraa'una albikro waa bikriga oo alcudra kolley bakaarada ayaaba la yidhaha ama bikriga haddaba xaggeed adigu macnaa dee waxa weeyaan u gees martood kaga jeedsatay ama aad kagaba sugantay min alcadaara waa hablihii iyo ama walicaabihaa dee taa iyadoo alcadraa ama bikrada ah iyo ciyaarteeda la ciyaarkeedii lala ciyaarayo dee waa ruux da-yaroo dee taas manaa ujeeddadu maxaa kaa jeediyey oo kaa sarfiyey oo dee matsalan inaad guursato mid bikro ah oo laba ciyaarto isaguna nin dhalinyaro ahaabee licaabna laanta way kasrisan tahay kolley riwaaye bukhaari malihi waa ruwaadda oo dhame uma dhammaynin ruwaaddiisii kaba mid ahaa waa ruwaaddii kaba dambeysay oo mustamli la yidhaaho dee dadkii firabri kaba sii wariyey kitaabka kaba mid ahaa ayaa lafdigiisa ama dabdigiisa ay dhacday waa lucaabiha laamtoo la damiyo ee markaa dee muslimna si ay noogu sugan waa san un bal ruwaadda bukhaari ee kalena taasaa kuba sugan musamli bay riwaayadiisa waa lucaabiha dhacday bal taa mar baan kusoo yar laami doonaa ama hadal mar dambe oo camr ibnu dinaar hadalkiisa aan la yar eegi doonaa lafdiga licaab waxa weeye waa laacabo masderkeedii oo dee sida masalan kolley kutubu sarfi macruufka kuba ah ama sarfi ahaan wasankan faacala wuxuu leeyahay qiyaashaan masderkiisu laba wasan ama laba sarood buu ku yimaadaa waa mufaacalo iyo ficaal oo imika laacabahu mulaacabatan walicaaban sida qaatalahu muqaatalatan wa qitaalan khaasama fasaaman wa mukhaasama baabkaas oo dhan ba waa qiyaaskii oo licaab markaas waa masteru laacaba laacabana waa dee ficil laba dhinac kaba imanayo wada ciyaarkiiba weeye waana inoo dambaysaa ficilada isticmaalkeediiyo tulaacibuha wa tulaacibuka xalayna casharkii kan ka horreeyeyna fahallaa bikran tulaacibuha baynu soo marray oo xadiidu jaabirun uu ahaa bal bal taas weeye ama lucaab haddii la yidhaaho dee macnuu isbedelayaa lucaabku waa ariiqba ama dhareerka baan idhaahno ama ariiq baan idhaahno kaas baa lucaab uu noqonayaa ee licaab waxaa markaa dee xoogeynaysana lafdigan licaab fahallaa bikran tulaacibuhaa waynu soo maray fahallaa jaariyatan tulaacibuhaa wa tulaacibuka ina waa alfaado inoo dambeeyo haddii la yidhaaho inoo dambeeyo tulaacibuhaa wa tulaacibuka od adigu waa riwaayaadka inoo dambeeya waa lafdiga ficilka kuba imanaya ficilkaasna maserkiisii licaabkan buu noqonaya bal markaa taas ba ah macnahan dee raajixa yeelayso dee ruwaadina way u badayiin gees afcaalihii meesha kusoo aroorayna waa masterkoodii ama lucaab oo kale walow qurdubi oo kale iyo isagu wuxuu kuba tagaa inay durugsan tahay halkan walow riwaayadaasi ay soo timi ee laakiin kolley qoloyin tawjiihiyaana way jiraan bal haddii lafdiga lucaab aan meeshii riwaayo ahaan way dee bukhaari bay riwaayadiisa qaarkood dhacday maha riwaayad isaga riwaayadiisay dhaca malin waa riwaayadda qaarkood baa saa ku wariyay wa kuwii kaleba ay licaabiha kuba wariyeen de waxay leeyihin ba iyaduna tan ishaaro ciyaartii un bay u tahay haddii lucaab la idhaah iyada riiqeeda iyo dheerarkeeda cinda almulaacaba iyo cinda markaa qublo iyo dhunkashihii hadday timaado iyo carabuugsi oo kale ayaa dee lucaabkii ama riiqi imanayaayoo markaa tawjihi taasoo iyadna lacaabki ama ciyaartii kama foga ee bal markaa wuxuu leeyahay dee ruux weyn oo malaa iskaba soo daashay ciyaar iyo nashaadka caynkaasa maba lahay inan yar ama gabadh oo dee inan ahoo aan horeba lagaaga horeyn oo iyadii dee kolley waxyaalahan kaba helaysa ama nashaadkan iyo ciyaartan iyo waxyaalahan maxaad u gursan weyday fa ayna anta min alcadaara walicaabi alifacala alfucaalu walmufaacala waa dee ibnu malik oo kale kolley laabiyadiisana waa ku yidhah walow dee laakiin cibaaradiisii alfiyada ahayd lifacala alficaal walmufaacala ama lifacala ajcal ficaala aw mufaacalatan sida malaa cibaaradiisii laamiyada kalley sheekh mandiqadeena ama sheekhadeeni hore sheekh cabdiraxmaan zayrici xadiiqadiisa isaga waxbuu kusoo kordhiya aan xataa alfiyada ibnu malik iyo kuba sugnayn laamiyihiisa aan kuba sugnayn oo labada wasan isagoo kala horreysiyaa ficaal iyo mufaacalo lifaacala alficaalu walmufaacala wa cinda camrin qisli lilmufaacala waa suu ka cabirayso waa wuxuu la dheeriyaa alfiyada ibnu malik iyo laamiyadiisabo macnaa faacala ficaal iyo mufaacala labada wasan baa u qiyaas noqday laakiin muxuu leeyahy waa cinda camrin camarkana wuxuu ujeedaa siba wey isaga agtiisa qisli dilmufaacala ficaalka waxa ka horeeya mufaacalado waxaa isaga qiyaasku agtiisa yahay almufaacala tan oo kale qiyaaskii kama dhigaya laakiin de waa lafdi badan licaab khisaam qitaal jidaal iyo diraab iyo wixii baabkiisa oo dhanba waa wax ku yimaadeen fa ayna anta min alcadaara walicaabiha qaala shucbatu marka arrinku waa xasi iyo boorri u leeya taas inaad dee aada horreysisaa mudayn jaabirow qaala shucbatu shucba wuxuu yidhi eg shucba xadiidka waa wariyey jaabirka muu warina muxaarib ibnu disaar taabicigaasu ka wariyey taabicigaas baa jaabir ka wariyey marka nin kale oo isna jaabir xadiidka ka maqlay buu dee oo sheekhadiisii kaba mid ahaa in badanna uu ku noqnoqday oo axaadiis badan uu kaba wariyo xadiidkii u bandhigayoo wuxuu yihi fadakartuhu xadiidkan baa waxaan u sheegay licamr bni dinaarin camr bni dinaar camr bni dinaar baan u sheegay oo xadiidkan dee aan ka maqlay muxaarib bni disaar can jaabir shucba dee camr bni dinaar oo dadkii jaabir isna xertiisa ama asxaabtiisii kaba mid aha faqaala wuxuu yihi camr qad samictuhu min jaabirin xadiidka jaabir waan ka maqlay anigu jaabir amba xadiidka waan ka maqlayo wainamaa qaala wuxuu yihi fahallaa jaariyatan tulaacibuhaa wa tulaacibuka oo wuxuu leeyahay lafdigii anigu aan jaabir uga maqlay tan weeye haddaan taa hore ayna anta min alcadaara walicaabihaa oon laanta aan kasrino kolley wax weynoo taasoo tafaawut weyni uma dhaxaynayo oo dee licaabkeedii waa dee nooc yar xasi un san dee hallaaduba taxduud ay u faa'iideynayso laakiin haddii taa hore lucaabi ay tahay sida riwaayada mustamli ay tahay oo kale ooba isagoo le walow uu dee camr ibnu dinaar ahaa dadkii qabay in xadiidka macnada lagu warin karo oo isagoo sheegaya farqi inaanu dee meye licaab ay ahayd ciyaar ay arrinku ahaaye aanu ahayn lucaab oo kale waaba waa hadal xaafid uu yidhaaho marka muxuu yidhi maxaan anigu jaabir uu yidhi fahalla hallaad adaata taxdiid weeye kollayna dee ficil unbaa raacay lakiin dee ismika raacana ficilkii unbu kuba nisbisaanaya halkan raacay fahallaa jaariyatan ay fahallaa tazawajta maad guursatid jaariyatan inan maad guursatid ama bikro tulaacibuhaa adigu aada la ciyaartid oo wa tulaacibuka adigana kula ciyaarta oo halkii licaabkii masarkii laacaba ay masarkii ficilkanun weeye taa maxaad guursan weyday bal xadiidka weli duruqda way inoo yar socotaa ee duruqdiisaan horta israacinaa markaasaan xoogaa bal fawaa'idiisa oo haaf annagoo kuma gaabsan inu nawowi raximah llahu tacala wixii uu isagu sheegay xadaثna yaحya bnu yaحya وaburabiic الزahraniyu qala yaحya akbarana xamad bnu زaydi can camr bni dinaari can jaabir bni cabdالlahi oo marka eeg yaxya bnu yaxya iyo aburabiic الزahrani ayaa xadiidka muslim ka wada wariyey marka labadooduna kollay sheekh keliyay leeyihiin muslim laakiin halkan maxaa dhacay inuu yihi qaala yaxya ninkii kale uu ka aamusay lafdigiisii akhbaranaa xamaad bnu zaydin marka ta iyadaa horta aan cibaaradan ka qaadanayna waxay kollay waanu inagu soo noqnoqdaa balarka habeen kalena inaan ku yar noqono wixii ziyaadaa baltaa aan yar sheegno haddii ala idhaaho waayo waa cibaaro dee ilaa kitaabka kollay nala socoto oo ilaa xaggii hore iyo xagganba laba ixtimaal baa meesha jira mid waxa weeye waana ixtimaalka daahirka ah oo qaala yaxya wuxuu keligii imaka labadoodiiba muu odrhan qaala yaxya un buu yidhi lafdigan inoo soo socda ee xadiidka waa lafdigii yaxya ama lafdigii aburabiic الزahrani imika uu ka aamuso dee macno ahaan buu la wadaagsaday ee lafdigan ma laha bal taasi waa macnaha daahirka imaka halkan waana macnaha ay horreysiyaan bal kollayna kutubta musalaxana dikri iyo kalaam halkan waa uguba sugan yahay almuslim cibaaraadkiisa barhkoodna way soo qaataan iyagoo kuba ammaanayo kollay laga yaaba bukhaarina taa kagaba horreysiiya waa ixtimaal ixtimaal kalaa jira oo isaguna meesha dee imanaya qaala yaxya akhbarana axmed bnu zayd waxaan uu gaar ahaan isaga u xusay inay tahayba siiqaday ku kala dunaayeen siiqadan taxamulka ayay ku kala dunaayeenoo yaxya muxuu yidhi akhbarana xamaad ibnu zayd markaa maxaa suurtagala aburabiic zahrani inuu yidhiba can xamaad ibni zayd oonu akhbarana odhan siiqadan ee uu isaga ka cabirayba can oo can xamaad ibni zayd oo arrinku uu yahay wuxuu isaga gaar lafdiganba ama siiqadan ay ku kala dunaayeen buu siiqadii dee bal maalan weliba ka yar heerka sarraysay buu caddaynayaa oo ah inuu taas bal labada arrimoodba waa ixtimaal intaa wixii ka badana kollay habeenada kale inoo timaado iyadoon kollay yar raacin karno sheekhada kale cibaaraadkooda qaarkoodna oo meelahan iyaga ku dhow khaasatan marka laba sheekh uu ruuxu wax ka wada warinayo lafdigii macnihii ay isku mid yihiin lafdigii xadiidka iskuma khilaafeen oo kale bal oo lafdigii ay isku khilaafsan yihin lakiin macnihi iskuma mid yihin bal insha allahu tacaala waayo laakiin bal imika waxaan leenahay intan baa gaarkan uu usoo soocay uu yaxye usoo qaatay labadan ixtimaal oo kala daahirsan ayaaba inoogu sugan can jaabir bni cabdillahi ana cabdullaahi wa aabihi cabdullaahi bnu xaraam weeye halaka wuu dhintay laftiga halakana bimacnaa maata un weeye waayo laga yaaba dadkeenu inay haddii la yidhaha hebel de u halaagsame gaal uun laga cabiro gaal uun oo dee ruux muslima aan halaka laga cabirahayn oo halaka waa macnuhu waa dee waxaan halaag waa dee u dhintay un weeye wax kaloo intaa ka badan ay tilmaamaysaa maba jirto imaka aabihii buu ka cabiraya aabihiina waa dadkii uxud lagu dilay bal miise qaimo badan ayuu lahaa isagaa maalintaa uu tegi karayay dagaalka uxud jaabir aabihii baa reebo hablaha badan ee uu inoo sheegi doone walaalihii ahaabu u reebay uu yihi waaba intaasoo lay dilo in rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu xadiidkuba sheegay ilaahay inuu soo nooleeyo laba hadlay toosulahabu yihi maxaad dee cabdillaahi oo addoon ilahayd oo in lay celiyo haddana laysoo dilo oo kale waa nin miise iyo manzilo aada u sarraysa leh waa ka cabir war dee qur-aanka nebi yuusuf oo kale xataa idaa halaka yuusufu markii uu dhintay qultum lan yabcaa la min bacdih markaasoo ilahay baan kabaa markii yuusuf waa nebi yuusuf markuu dhintay marka laftiga halaka macnaamaata weeye wax intaa ka badan ay noo tilmaamaysaa ma jirto ruux muslimana waa la odhan karaa baan leeyahay ana cabdاllahi halaka wataraka wuxuu ka tegey tisca banaatin sagaal hablood aw qaala sabca macnaa sabca banaatin oo kolley ma laba tanwiin halkan oo dee waxaa la milicsanaya mudaaf ilayhgii marka horeba laynoo sheegay tisca banaatin inay haddii imaka layska iloobay mudaaf ilayhga aw qaala sabcan baabaa daahirkoo ahaan lahaye sabca waa iyadoo dee imaka la meeshii la milicsanayo mudaafkan mudaaf ilayhgio ama sagaal buu yihi ama toddob buu yihi kolley riwaaye bukhaari oo markan dambe imaka riwaayadan sufyaan can camrin imaka halkan waxaan haynaa xmed ibn zayd can camrin waxaa inoo dambaysaa sufyaan ibnu cuyayna can camrin laakiin riwaayada uu ixaalayn doonaayo in yarun buu ka soo qaadan doonaa taasoo kaleo bukhaari dhameeyey iyada shaki ma jirin eh tisc ubaaba ama sagaal inay ahaayeen baa kuma sugnayd fatazawajtu waxaan guursaday waa iyaga daraadood xadigii iyo de isagii maslaxadiisi wuxuu ka horreysayey maslaxadii hablahan walaalo ay yihiin imra'atan sayiban haweeney sayib oo dee hore ay rag usoo martay baan guursaday faqaala lii rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi yaa jaabiru jaabirow tazawajta atazawajta miyaad guursatay qaala jaabir baa wuxuu ihi qultu waxaan nacam haa qaala fabikrun am sayibun ay fahiya wabcna waa taa ad guursatay iyadu bikrun ma inaba aw sayibun am sayibun ise waa carmalba qaala qultu waxaa uhi bal sayibun bal hiya sayibun haweeney baan guursaday dee sayib ah yaa rasuul اllahi qaala wuxuu uhi fahallaa jaariyatan fahallaa tazawajta jaariyatan tulaacibuha wa tulaacibuka aw qaala wuxuu uhi tudaaxikuha aada la qosashido wa tudaaxikuka adiguna kula qosasho oo dee macna waa dee mulaacabadan iyo dee taasay kaba imane qultu lahu markaa rasuulka ilaahay markuu taa yidhi ayaa waxaan ku idhi ina cabdallahi halak aabbahay cabdullaahi ibnu xaraam waa dhintay wataraka tisca banaatin aw sabca banaatin weeye sagaal hablood ama toddobuu kaba tegey wa inii karihtu waxaan nacay an aatiyahunna inaan ula imaado aw aji-ahunna waa isla midna waa shakiya inaan ula imaado bimithlihinna mid iyaga laba mid ah oo dee wada hablaay ahaayeen aan waaye arag ahayn oo u baahan ciddii ka weyn oo gacanta ku hayso rabayso oo dee u feedho oo bal matalan adigu umuurahooda u qumta taasay u baahan haddii markaa mid iyaga da-doodaoo laba mida uu keeno dee waxay u kordhisaa may jirteen hablihii waa tii xalayna amay cashirkii ka horeeyeen xalay odhanna aan soo marayba inuu yidhi fakhashitu an tadkula bayni wa baynahuna midee iyaga uun lamid oo dhici karta iyagii iyo isagii ay iskuma dirto taas oo kalea waxna aan u qaban tii baan nacay inaan guursado oo marka wa inii markaas faaxbabtu waxaan jeclaaday an ajiica inaan la imaado oon guursado bimra'atin haweeney taqumu calayhina ay taqumu bimasaalixina weeye iyaga u qumta masaalixdooda watuslixuna markaa watuslixuna markan taqumu calayhina ay taqumu bimasaalixina aan kuma fasirno watuslixuna waa cadfu tafsiirun weye cadfu tafsiir oo waxaana ay uqumaysaa waa iyaga wixii dee maslaxa ay ugu sugnayd ee inay dee iyagii bal adigu rabaysoy korisoy u feedho taasa saalfaad bay nooguma dambaysaa qaala markaa rasuulka ilaahay markuu arrinkan u sheegay maslaxadan ku sugnayd maanta sayibka oo la guursado oo dee bikradii aan kuma sugnayn ayaa uu duceeyey wuxu uhi fabaaraka allahu lak allah ku barakeeyo aw qaala lii khayran ama hadal khayr dee adigu khayr buu yidhi oo bara dee adigu shay khayr ugu sugan yahay duca uu duceeyey rasuulka ilaahay wa fii riwaayati abirabiic abirabiic zahraani riwaayadiisii waxaa kuma sugnayd tulaacibuhaa wa tulaacibuka wa tudaaxikuhaa wa tudaaxikuka eg waa ti aan yidhi kolley wuxuu gaar yaxya ula soo baxayba lafdiga ayuu leeyahy inoo soo socdo waa taan yidhi waana ixtimaal ixtimaal labadaama jire laakiin imaka tan baa inoo xoogeynaysaa ixtimaalka aan horreysiinay marka halkii aynu soo aragnay riwaayadii yaxya fahallaa jaariyatan tulaacibuhaa wa tulaacibuk markaa shaki baa galay aw qaala tudaaxikuhaa wa tudaaxikuk riwaayada aburabiic maxaa ku sugnayd fahallaa jaariyatan tulaacibuhaa wa tulaacibuka wa tudaaxikuha iyadoon shaki jirin la iskuna cadfayo wa tudaaxikuhaa wa tudaaxikuka وxadثnah qتayبة بن سعيid qال xadثna سfyaan عan cمri سfyaanku waa سfyaan بن cuyane qtayba kol haduu kaba warinayo cmr بن dinaarna dee waaba dadkii bal mثalا kol hadii سfyaanka waliba cmrna waa inta badan waa سfyaan بن cuyayna عan jaaبir بن cabdاللahi qaaلa qاla lii رasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم hal nakaxta ya jaabiru وasاq الxadيiثa xadiiskii buu kaxeeye waa kii aynu soo maray in kollay laftigiisu bukhaari buu isagoo dhan kuba sugan yahay ilaa qowlihi imra'atan taquumu calayhina watamshuduna oo macnaa waa maxay faaxbabtu an ajiya biimra'atin taquumu calayhina watamshudhuna dee haweeney roon oo dee bal matalan wax soo aragtay oo waayo arag oo bal markaa iyagii masaalixdoodii uqubto u feedha taasaan jeclaystay qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu uhi asabta si fiican baad yeeshay si toosnayd baad waafaqday waad asiibtay walam yadkur maa bacdahu lakiin intaa inta ka dambaysa uu sheegin ee fabaaraka allahu laka iyo dee umuurahaas iyo taamuu sheegin bal xadiidku isagoo kollay duruqdiisu ay noo socon riwaayado kuwan hore ka dhaadheerna ay noo dambeeyaan maalintii rasuulka ilaahi hadalkan weydiiyey bal taas iyana aydugu kolley ay noo dambayso qiso in bal matalan rasuulka ilaahay awr uu kaba iibsaday iyo shu-uuntiina dikrigeeda uu inoo dambeeyey laakiin taas iyada ma taataabanayno laqbada un mooye waayo kitaabulbeyc oo marka nikaax kaba baxna insha allahu tacaala inoo imanaya ayuu iyada qisada beeca iyo wixii la socdayo bal taasa jawaanib aynoo imana xadiidka awrkiisaas iyo bukhaari malaa soddon meelood inka badan salaad markuu ka bilaabo waa wadaa uno soddon meelood inka badan buu kusoo arooriyaa markuu gaabiyo kaluu inta yaree salaada inoo soo socoto kitaabu salaad ka soo qaato uu dhameeyo laakiin bal matalan oo markaas waana taas xadiidka majaanibka u inoo dambeeya lakiin umuuraha kale halkan nooguma tacalluqsan baaba kollay tarkiiskeenu uu noqone bal riwaayadaha inoo dambeeyana xadiidka ta inooguma sugan horta fadiilatu tazawuj alabkaar washawaabahuna afdal buu yihi manaa kuwa iyagu abkaarta ah guurkooda la guursadaa fadiilada uu leeyahy macnaa mudaata uu leeyaho dee kollay ama ruuxan da-da yar ee bikrigaa xaggii marka la eego iyadoo rasuulka ilahi yihi tasawaju lwaluud alwaduud xaggii waluudnimadaas waabay uga badnaanaysaa ruuxa khaasatan hadduu dee ruuxani ruux wen yahay sayibka ahayd oo iyadii dee haatan ay kuba dhowday waqti ay dhalmadayso ay kuba dhowdahay jaanibkaas dee waana taasoo calaaqo kale horay yeelatay oo iyadu ay soo martay ma jirto dhici karto inaanay markay ninkan iyo ninkii hore muqaaranayso ay kii hore fadisho oo qalbigeedu halkaa hore uu kuba xidhnaado si loo yidhiba malxubu ilaa lilxabiibi alawali oo kale looba yidhi waa halkii hore uun jacayl tii hore un oo waayo qalbigii had iyo goor jaanibkii hore waxaa la arkaa kii hore un waxeedi inuu uba muuqdo insha allahu tacaala musarcina waaba inoo dambaysaayo sida kii dhergiye wax kastaba siiyey haddana ay lahayd un waxa uu siiyoo dhami weelkii ugu yaraa abuzarci oo ninkeedii hore ma buuxinaya ada iyadoo sheegtay inuu astaaf almaal kaba siiyo uhi waa kaasoo cun oo cab oo reerkiina wax kaba sii ayay tiri waxaasoo dhamaadada weelkii ugu yaraa abuzarci ma buuxinaya waa ninkeedii hore bal taasna way iskaba jirtaayo arka kolkol gurigiiba inaanu dee insijaankii iyo bal matalan taas taamka ahayd inaanu kaba iman bal matalan taasoo waa tan jaanibkan fadiilada keenaysa weliba kuwada shawaabta ayuu kaba cabiray waxaa kaloo inooguma sugan arrinta rasuulka ilahi kuwa dhiirinaye walicaabiha iyo turaacibha wa turaacibuk bal mudaacabat rajuli imra'atahu waa xusul cishri kaba mid tahay wada ciyaartan iyo mudaaxakadan iyo waxan cishradii fiicnayd ee wacaashiruuna bilmacruuf laba yidhi un baabay qeyb kaba mid tahay rasuulka ilaahina waa salawaat ullahi wasalaamu caleyh waa siduu yeeli jiray in waxaa kaloo kuba sugan bu xadiidka imaamkii ama alkabiir dadkii asxaabtiisa umuurtooda wareysiga uu warsanaye axwaashooda uu ka warhelaye si iyaga bal maslaxada ay kuma sugnayd uu ishaarayo ku toosinayo kuwa baraarujinayo sidan rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh yeelay bal matalan ruuxii dee wax khayra wax toosan sameeyeyna waa kan rasuulka ilaahi uba duceeyey ducadii looba ducaynayo wax adiga hadda kan daacigaa soo gaadhaya waxaas yaanu noqoninba hadal halkan sheekhu waa leeya wafii jawaazu khidmat اlmarأati zawjaha waawlaadaha waciyaalaha birdaha ama min gayri danfilad waa arrin kale waa masale mala baab kale xabaabega xataa mucaasiriinta qaarkoodna inaan filaya inay dee kutub ay kuma khaas yeeleen oo de ama wax alafkaana lagaba qoray dee rag kale iyo sa ibn اlqayim iyo qolooyin kalena ay tatabuceen oo sheekhu cibaaradu kaba cabiray haweeneydu shaqaday u shaqaynaysa ninkeedii waa kan taquumu calayhina watamshuduhuna iyo caruurtii uu lahaa iyo ciyaalkiisiia laakiin muxuu ka cabiray birudaha u dabqin waa tadawo iyo amsaashe ay qabaan ama rag badani ay qabaan oo kaleo khidmadani inaani laazim ku ahayna arrinka laazimkii waa istimtaacan waa tamkiintan waa dee gurijoogan iyo istimtaacan iyo jaanibkaase laakiin wixii intaa dheeri inaana laazim ahayn oo kale adu waa wax dee dad kaleo ku khilaafsanoo culimo kaliya ay jiraan eegaya rasuulka ilaahay waqtigiisi se xaaladu ay ahayd inantiisii faatima sayidatu nisaa alcaalamiin oo kaleo badcatu minhu usoo cabatay oo shaqadii guriga iyo dhibtii ay kuba haysay shaqooyinka guryuhuna tan imika may ahayn wax laba qabanayo khubsigaa la duwanayaa dee wuxuu ahaa waa dee si waktiyaabaha la soo gaadho de inu iyagu wixii tuntaan oo adigu dee shaqo daar bay soo qabanaysaa ilaa uu ka soo gaadhiyo waktigii la duban lahaa biyi waa lasoo dhaaminaya oo de adigii baaba ama markaa dhabarkeeda ay kuwa soo dhaaminaysa haddana rasuulka ilaahay tii ugamu garaabine reerkaa ka shaqaysa ayuu yihi oo kale bal umuurooyin kolley taasoo dee culimada qaarkood oo lemay arrinkani waa mucaasharadii isagiina waxbaa saaran oo khidmadiisii rasuulka ilaahay oo cali iyo faadimaba uguba qeybiyen dee shaqadii dabadeed laakiin shaqadii kale waa wax saaran oo waxay kaba mid tahay iyadna waajibaadkeedii way leeyihin laakiin san dee sheekhu dhigtay wa ama min gayri ridaha falaa ujeedadu wax lagu qasbi kara ma aha taas waa dee culimo kala duwan qowlkood weeyo khidmadu inaanay waajib kuba ahayn laakiin waxa weeye taasna mala masalada de ibnuqayim oo kale iyana waa muqaarano adiladooda waa muqaaranaya zaadkiisa isbaaldiga de waxaan usoo qaataa rasuulka ilaahay iyo cahdigiisii iyo dumarka iyagu fudlayaat nisa ama kuwii uga mudna ahaa siday xaaladoodu ahayd iyo waana muslimiinta camalkoodii kolley taas bay shaqada gurigeedii ay kaba shaqayso ay qabato taas bay ahayd oo de waaba qowl malaa rujxaantiisu jaanibka kale ay noqonayso laakiin hadalka idin yalaa sharax macnu waa taa weeye manaa wuxuu isaga xaggiisa kalaba yimi dee aimadii kibaral aymaaya qowlkoodii ama qeyb kaba midi qowlkoodu ka aha xadaثna yaحyى بن yaحyى qال aخbarana hushaym عan sayaar عan الshacbiyi عan jaabir bn cabdالlahi qaal anahu qaal bal sanadka kolley waa dadka hushaym ibnu bashiirna waa imaam aada u macruufa sayaarna horeynu usoo maray oo sayaar mala waxa weeyaan abulxakam bay kunyadiisu tahay waa nin adigu sayaar اlcanazi aabihii wardaan waa la yidhi waxyaalo kalena waa la yidhi laakiin kitaabka hore waynuu soo marro waa nin dad saxaabadii qaar ka mida waa soo gaadhay siduu xaafid ibnu xajar kaba cabiro fatlbaari waa soo gaadhay laakiin lamuu kulmin oo axad saxaabadii ka miduu laba kulmay ma jirto waana dabaqada uu kuwa lixaad isagu kaba dhiga isilaaxiisa taqriib ee hadalkiisii fatlbaari baaba ahaa dee bacda صaxaaba wuu soo gaadhay laakiin lamuu kulmin sidaa daraaddeed waa min kibaari atbaaci taabiciina atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa ayuu markaa noqonayaaba oo debel markaa ayuu noqonaya waana nin siqa ah oo kutubta lixda ah kuba wada sugan waxaa kaloo iyadana inoogu sugan bukhaari iyo muslim sayaarkan abulxakam alcanazi iyo nin kaleo sayaar ibnu salaamata ariyaaxi la yidhahdo isagao ka horeeyo taabici dhaxaa wax sayaar la yidhaha labada saxiix labadaasaa jiraba de oo wax sayaar la yidhaah sayaarkan abulxakam alcanazi iyo waa ninka atbaacu taabiciintii aan idhi ama saadiso bacda saxaaba soo gaadhay laakiin aan la arag iyo sayaar sayaar ibnu salaamata alriyaaxi oo isagu taabici dhaxaa cid kale inooguma jirto saxiixayn qaala wuxu uhi jaabir ibn cabdillaahi kunaa waxaanu ahayn maca rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam fii gazaatin rasuulkii ilaahay baanu la soconay maciisaan ahayn ghazwo oo dee rasuulka ilaahay ghazwo u baxay ayaanu maciisa ahaa aanu ahayn falamaa aqbalnaa markii aan ghazwadii kasoo laabanaanu soo noqonay ayaan tacajaltu degdegay inuu hore madiine u gaadhuu doonayay aroosna waa ku dhawaa ku cusbaaba oo markaan ghazwada dee horteedun baan u guursaday calaa baciirin waa baciir kolley awr buu ahaa jamal baa laga cabiri doonaa walow laftiga baciir awrka yahshaba uu ku wada dhaco laakiin awr buu ahaa awr li aniga ii sugnaadoo qaduufin gaabis ah oo awr la hadhay oo dadkiiba ka reebay oo gaabinayay ayaan degdego qadiiculmashi weeye qaduufnimadu falaxiqanii waxa isoo gaadhay rasuulka ilaahina dadku ka dambeeyey kolley saasna waa yeeli jiray raakibun ku wax fuushan oo raaxilo fuushan baa khalfi xagga dambe iga soo gaadhayoo fanakasa wuxuu ku gujiyey baciirii awrkaygii aan fuushanaa bicanazatin canaso kaanad macahu bal mixjana waa inoo soo socdaa canasana horeynu kitaabka ugu soo maray nuuntu way fadxisan tahay casan naxwa nisfa rumxi fii asfali azujun buu leeyahy waa adigu waranka ka gaaban oo bal wuxuu leeyahy dee xaggeeda hoosena mala jufa iyo zuji uu kuba sugan yahay adigu waa sidaa dee murjin oo kale ama wax saasa ayay tahay ee adigu wuxuu ulbuu gacantiisa macasa ayuu ku sugnaa sujigu iyadu waxa weeyaan un maha xadiidadii dee afka lahayd ee waa jufadan bal matalan ayaa kuba sugan waa canas horena waynu soo maray rasuulka ilaahay inuu marka aanu meel jidaara iyo dee meelaha banaanada ku tukanayay in loo taagi jirayba sutro iyadoo u noqonayso salaadiisa haddaba taas buu ku gujiyey canasadaasu kaan macahu maciisahayd fandalaqa baciira awrkaydii ayuunbaa socday waa dheereeyey ka ajwadi maa ka ugu fiican oo kale isagoo anta adigu raa-in aad arkayso meel iibigela xagga sayrka iyo socodka neefka ugu fiican ee uguba socod fiican xagga ee ugu deg deg badan geela isagoo kaasoo kale laba mida macnaa awrkii dad kale kaba reebay dadka uu ka dambeeyey ayuun baaba aad socodkii uba badiyey oo geela marka la eego xagga socodka kuwa uguba fiican oo kale ayuu noqday taas buu yihi oo waana dee mucjizo rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh mucjizaadkiisii kaba mida wa aharu barakatihim fandalaqabe faltafatu markaasu maan xaggii dayay ninkan dee gujiyo faida ana birasuuli llaahi sala allahu alay wasalam xubaa aan arkay rasuulkii ilaahay anigoo dee arkay oo adigu waa rasulka ilah waatii fujaahid xubaaba igu soo kadiyay rasuulka ilaahay inuu yahay faqaala wuxu uhi maa yucjiluka yaa jaabiru maxaa ku dedejinaya jaabirow qultu waxaan ihi yaa rasuula allahi inii xadiidu cahdin bicursin anigu nin uu ku dhow yahay waqtigiisa iyo zamankiisu aroos ayaan ahay oo dhawaad baan guursooday jihaadku baan usoo baxay faqaala abikran tazawajtaha am sayiban ma bikri baad guursatay mise carmalba qaala qultu bal sayiban mid sayibaan guursaday qaala wuxuu uhi hallaa jaariyatan hallaa tazawajta jaariyatan inan maxaad u guursan weyday tulaacibuhaa aada la ciyaartid oo tulaacibuka iyadna kula ciyaarta waana tii hadalkii uu yihi xadiidkii horeynu kuba soo marrayo wixii uu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ugu sheegay sababta uu dee sayib u doortay qaala wuxuu yihi jaabir falamaa qadimna almadiinata madiina markii aanu nimi maaha markay soo galeen ay kusoo dhawaadeen weeye ayaan dahabnaa tagnay oonu doonay linadkula inaanu gallo faqaala rasuulka ilaahay baa wuxu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh amhilu macnaa u kaadiya ha degdegina weeyo bal ha gelina waqtigan xataa nadkula laylan ilaan habeen ka gelayno kolle waqti geli daamaana way soo gaadheen waqti habeena marka ruwaadii mid kamidaa fasiro muxuu leeyahay ay cishaan waa waqt alcishaa oo waqti cishaayaan kaba gelayno muxuu rasuulka ilaahay taa u yeelay dadkiina kolley waa laga war helay oo waa ciidan dhan oo soo noqdee waa kay tamtashida si ay u feedhato ashacisatu tii basaasnayd watastaxidda ay dee bal matalan timihii hooseiya waxyaalaha isaga xiirto ama isaga suuliso almugiibatu tiir ninkeedu kaba maqnaa lagaba maqnaa ee dee markaa taas buu yihi halkan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiidka isagoo malaha waqti maalinaba ay gelayeen buu joojiyuu yihi bal horta ukaadiya ilaan habeen ka gelayno cishaayan habeenkii oo dhanna maahe waa dee cishaayigii waayo habeenku dee bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa iyo dhexdiisa waa noqonaya waxaana jiray axaadiis dee barhkood kitaabka ay kuba sugan tahay oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh uu nahiyey ninku hayay reerkiisa inuu goorogal ugu yimaado kol hadduu ka maqnaayo safar kaga maqnaa manaa goorogalla waa inuu habeen u yimaado xadiidkana habeen baaba inoogu sugan kollay sida laguma jamciyeyna labada xadiid wax mucaarado ama axaadiida jaanibkaasiyo kama ka dhaxaysa maba jirto ka ah rasuulka ilaahay uu nahiyey ninku inuu hay reerkiisii guuragal ugu yimaado marka aan laga warhayn inuu imanayo ee haddii dee imika waqtigeedana waa kanta salaadku sahlanaaday fudaaday hadday reerku sii ogyihin inuu imanayo oo ay diyaar u yihiin dee ama habeen ha noqoto ama maalin ha noqote looma diidayo laakiin marka aanay filahayn inuu yimaado markaas bay axaadiistaas ahayd deetanna madiine way kusoo dhowaadeen waana laga war helay dadku way ogaayeen intan rasuulka ilaahay waqtigan uu sii leeyahy aan waqtigaa gallana waa intii dee aysan oo kale isticdaadkan iyo diyaargarowga dumarku ay raggoodii u diyaargaroobaan uu kaba dhacayo tani markaa war uu jiro ee la og yahay inuu imanayo ruuxu waqtigii waa soo geli karaa waana xadiidku ku xambaaran yahay marka aan ruuxa laga warhayn in la filahayna idinku inuu reerkiisii uun iyagoo filahayn uun oonay filahayn uu usoo galo un taas waa taa nahyi uu kuba yimi oo bal taasay kala yihiin axaadiidkan iyo axaadiista kale duruuqa ee kitaabkana barhkood ay kuga sugan yihiin nahyigeedu uguba yimi in dee tabtashida shaacisatuna waa ti iyaduba saasaydoo macnuu waa dumarku markaa dee raggoodu ay kaba maqan yihiin eenay iyaga cidilo joogin oo kale jirkooda marka la eego nadaafadii hadday tahay feerashadii iyo wixii kale laba midka waxa la arkaa inaana cinaayo weyn iyo ihtimaam weyn u yeelan laakiin markay dee raggoodii ay laba joogaan ama ay filayaan oo kaleo dee way isa sii nadiifinay u diyaar garoobi oo macnuhu arrintaas ha dhacdo waa tabtashida shacisatu watasta'al mugiibana waa tii laga maqnaa haddii loo joogo ninkeedu joogo waxaaba halkan dee mugiibatun ay ka tahay mushid baa lagaba cabiraya oo imaka waxaabay noqon agaabat اlmarأaةu fahiya mugiibat macnaa ninkeedii baa kaba maqan weeye ashhadat fahiya mushidna macnaa ninkeedi waa xaadir oo taas oo kale lafdiga istixdaadna maqsuudku waxa weyaan waa timahan hoose weeye qaradkuna waa in la suuriyo ama lafdigan siduu keenayo isticmaalu اlxadiida oo xadiid iyo dee makiinadii wax la isticmaaliha laguma suuriyo ama wax kaloo waxyaalahan dee imaka soobo kordhoo lagu suurin kara waqtigoodna wax nuuro ay yidhaahaan iyabaa jiray oo ay kuma suurin karayeen ama dee si kale haba noqoto dee kolleyba in laftigu in waxa u roon dumarka nadfi oo kale iyo waxyaalahaas waxaan filaya wax daliil oo dee taas oo kalea oo dee imaka keenaya bal waxaa dhici karta inuu dararbo kaba yimaado xanuunkiina aan loo adkaysano taasi nafsigu rasuulkiiga macnaa qaradku waxa weeye waa isaalo timihiiso la suuliyo ee isnadiifintu baanay qayb kaba mida tahay qaala wuxuu ihi jaabir baa odhanaya waqaala nebigu wuxuu igu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh idaa qadimta marka aad tagtaeed gurigaaga gaadhin falkaysa alkaysa waa iqra ahaan waxbuu ku dhiirinayaa ama ku dirayaa oo kale oo ilsam ilkaysa weeye alkaysna dee kolkol alkayis waa ruuxa caaqilka waa la idho caqliga waaba la odhanayaa kayskii oo kale halkan barhkood waxay ku fasireen aljimaac barh baa kuma fasiray qaradki ibtiqaa lwalad oo dee jimaacina kolley waa qaradkii loogaba jeedo macnaa waxaad laasimtaa waana kolley ibtiqaa lwaladna waa jira waana arooso waa kan iyadu markaa aroos baxay mala uu kaba tegayo muddana uu kaba maqnaa macnaa waxaad laasimtaa kayskii o baljimaaci la kulankii haweeneydaada aada laba kulmaysay ibtiqaa lwaladba taasba laazim ayuu hi alkaysu aljimaacu walkaysu alcamru walmuraadu xasahu cala ibtiqaa lwalad buu leeyahy arrinku waxa weeye borin lagu boorinayo cala ibtiqaa lwalad oo de adigu bal matala intuu ku boorinayo waxa weeye haweeneydiisa ee ay iskuba cusbaayeen muddada durbaba uu markaa kaba maqnaa inuu laba kulmo taas weeye waa borin jaanibkaas idaa qadimta falkaysa alkaysa macnaa waxaa kayska uu ku sugan yahay la kaalay oo ah waa jimaaci iyo la kulankii haweeneyda ibtiqaa lwalad xadiiska weli duruqdii way noo socotaa xadaثna mحamed بن msنى qala xadaثna cabdالوahاab yaعni بn cabdالmجid الثaqaفiya qala xadaثna cubayd الlahi can whb بn kaysan can jaabir bn cabdالlahi qaala anahu qaala eg asxaabtii jaabirin baa isyar bedbedelayo markii hore waxaan soo aragnay shacbi oo kaba warinaya waa riwaayadii inoogu dambeysay imika wahb bnu kaysaan camr bnu dinaar baa inoo horeeyey muxarib bnu dihaar baa kaba horeeyey macnaa waa dadkii taabiciinta ahaa ee jaabir xadiidka ka warramay oo xadiidkii isagoo soo celinayo duruqna ay kala badan tahay dee dariiq keliya un kuma soo celinayo ee waa riwaayaad ka kala duwan oo ziyaadaadkana kala yeelanaya wuxuu yihi markaa jaabir bn cabdillahi qaala kharajtu maca rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam fii ghazatin rasuulkii ilaahay ayaan baxay maciisa baxay oo dullimaad u raacay fa abdaa bi jamali waa markay soo noqdeen waxa ila gaabiyey awrkaygii faata calaya rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa ii yimo faqaala lii wuxuu yihi ya jaabiru qultu nacam ha waa ajibitaanu rasuulkii ilaahay baa isagoo dee labeek yidhi qaala wuxu uhi maa sha'nuka xaaladaadu maxay tahay oo qultu waxaan ihi abdaa bi jamali awrkaygiiba ila gaabiyo waaciyaa uu daalay fatakhalaftu saasaan dadka uga hadho waa fii ukhrayatnasai dadku kaba dambeeyo naas buu socday fanazala wuu dhaadhacay rasuulka ilaahi faxajanahu macnaha wuxuu ku gujiyey o naqasahu bimixjani ushiisii dee uu watay ee uu sito waada saynu xajiya kusoo maray waa afkeedu soo godan yahayo raakibku kolkol waxyaalaha ka dhacaya uu kuba soo qaato uma qaala wuxu uhi irkab fuuloo farakibtu waan fuulay falaqad ra'aytunii waa dheereeyey awrkii wuu isbedelayba kiiba maaho waxaan is arkay akufuhu anoo joojinayaba oo waxaaban is arkay akufuhu xaal aan joojinayo can rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi way wada socdeen waaba ka dheereeya marka adoo kolba soo qabanayo hoggaankii ku qabanaya oo joojinaya ayaabad mis arkay faqaala wuxu uhi tزawajta miyaad guursatay faqultu waxau nacamha faqaala abikran am sayiban ma bikri mise sayib faqultu bal sayibun kollay alfaadaha qaarkood halkaa hore si wuxuu isagoon ogeyn kuma gujiyay ahayd e waana duruq badan oo korkooda ay macno laguma wariyey oo bal masalan taase maqsuudkiina waa inoo mido oo wax weyn oo iskhilaafoo siyaasi kuma sugneen markaasaa wuxuu yihi faqultu bal sayibun qaala fahallaa jaariyatan tulaacibuha wa tulaacibuk qultu ina lii akhawaatin habla aan walaalanahay baa jira dee waa kuwa sagaal baabay gaadheen haddaanay toddoba ahayd faaxbabtu waxaan jeclaaday an atazawaja inaan guursado imra'atan haweeney dee intaasoo gurigii wada joogto aabbahoodna dhintay isagii uu mas-uul kaba yahay malaa dee howaayo hooyadoodna malaa markaa ma joogin oo hooyo u nooli markaa may jirin ama u joogtaa markaasaa inaan guursado haweeney tajmacuhuna dumarkaa badan ururisooo watamshuduhuna u feedho-oo wataquumu u qumta calayhina waa wixii masaalixdooda ahaydna uba qumtaan taasaan jeclaystay qaala markaa dee rasuulka ilahi waa kii saynu soo marray ku yihi asoobta una duceeyey qaala markaa rasuulka ilahi wuxu uhi ama ama may adaatu istiftaaxun weeye mintu mashhadna waa idnaka adigu qaadimun waa tegaysaa oo dee madiine ayaynu gelaynaaye faidaa qadimta markaad madiine tegtid falkaysalkaysa macnaa ilzamilkaysa wey waana taa leenahay jamaaciya la kulankiiba uma qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay atabiicu ma iibinaysaa jamalaka awrkaaga awrkaagan ma iibinaysaa qultu waxaan nacam haa an awr dee uu ka daalay baa u ahaayo oo uu nacayba markii uu dadkii kaba reebay walow imika dee mucjizadan rasuulka ilaahay uu kaa dheeraynaya uu noqday oo dadkiiba hormaray faاshtaraahu minii biuqiyatin uqiyad ayuu iga siistay igaga iibsaday uqiyadda hore inuusoo marra afartan dirham weeye waana halkii aan lahaa imika waxba umuurahan ma dhex garayno oo dee bal kolley iskhilaaf badan baa jira qadarkii rasuulka ilaahay kaga iibsaday waa jira in shuruudimiyay jirtay uu shardiyo isagu inuu ilaa madiine kuma gaadho taasoo riwaayaadka qaar kuma yimaadeen kuwana ay kaba aamuseen ama aanay laba socon bal markaa waana taan leeyahy bukhaari soddon meelood inka badan buu isagoo dheeriya isagoo gaaban kusoo celceliyaa in jaanibkaasoo dee beec iyo wax ku tacalluqsan iyo axkaam beeca ay soo gelaysana bal shardiga beeca dhexdiisa dhacay maxaa dee imaka halkan oo wuxuu shardiyay inuu ku gaadho reerkiisii markaa awrkiiba rasuulka ilaahi gacanta kamuu gelin waanu iibsaday way kala iibsadeen samanta haba dambayse laakiin shardi buu raaciyay shardigaa xukumkiisu muxuu noqon iyadoo dee axaadiisi ay jiraan ama xadiid rasuulka ilaahay beec iyo shardi inuu nahiyey beec iyo shardi inuu nahiyo kale bal umuurahaasi waa umuuraha insha allahu tacaala beec inooguma dambeeya waanu inoo soo noqon doonaa marka imika waxaan guurka iyo taa ku tacalluqsan unbaaba qaradkeenu noqon inta kalena waa laqbo waayo insha allahu tacala iman kitaab ulbeecna isagaa nikaax ku xigaba qultu nacam de malaa cidqi iyo hadday u yar dhexeeyaan mooye faاshtaraahu minii biwqiyatin uma qadima rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahi baa yimi waqadimtu bilkadaati ana malaa uu yar dambeeyey oo si unbuu dadkii uga dambeeyo subaxdii baan imi rasuulka ilahi uu ka hor yimi fajiئtu lmasjida masjidkii baan imi fawajadtuhu calى baabi اlmasjidi rasuulka ilaahi baan helay oon kula kulmay isagoo masjidka kadinkiisa taagan faqaala wuxuu ihi alaana xiina qadimta ma alaana imika miya kollay hamsadiina waan iskaba qadarin lahay istifaamko alaana ma imika ayaa xiina qadimta uu yahay markii dee kaa'inun xiina qadimta waktigaa timi ma imika ma imiku baaba timi qultu waxaa nacam haa qaala wuxu uhi fadac jamalaka awrkaaga iska daayo halkan kaga tag waa masjidka kadinkiisa wadkul gal masaajidka oo fasalli ragcatayna laba ragcadood tuko waana inta uu bukhaari kitaabu salaad xadiidka kagaba arooriyo marka ugu horeysa oo ah dee ruuxaa safar kaba yimi inay dee sunno tahay masjidkaagi dee kuba dhoweyn laba ragcadood kuba tukada iyo oo fiihi istixbaab ragcatayn cinda alquduum min asafar qaala wuxu uhi fadakaltu fasallaytu waan galo waan tukaday uma rajactu waan soo noqday faamara bilaala bilaal buu amray an yazina lii inuu ii miisaamo uqiyatan uqiyad uqiyadu waa afartankii dirham dee wasina way isticmaali jireen markaa ti inuu ii miisaamo si dee uqiyadnimadii miisaankeeda usoo baxo fawazana lii bilaalu bilaal baa ii miisaamay rasuulka amray faarjaxa fi lmiisaan weliba waxbuu ugu daray in ziyaado ah ayuu ugu daray bal intaa ziyaadadeed marka insha allahu tacaala marka dambe leeyay ayaa dee bal ziyaadadaasi maxay ahayd iyo ilaa waqti bay la soo gaadhay iyo muxuu haysan jiray bal umuuro waa waxa bal marka haddaanay muslim inoogu sugnayna aan insha allahu tacaala markaa raacin doone faarjaxa fi lmiisaani miisaankii buu raajax yeelay oo macnaa rasuulka ilaahay waa isagoo samantii iyo waxay ku heshiiyeen dee u oofinaya ayuu haddana ziyaado ugu daray oo dee waana isagoo rasuulka ilaahay ba yidhi waxa idinku khayr badan dee waa ka ama ama raximallah kaba cabaray uu duceeyey imraan samxan idaa qadaa waida btada idaa baaca waida btaac oo ilaahay ha u naxariista ruuxa dabacsan marka uu wax bixinayo marka uu wax qaadanayo macnaha ziyaado iyo waxyaalaha dee tani waa rujxaantii adugu ama jaanibkaas weeye haddaba waxbuu kuma daray o u ziyaadiyo inbuu u ziyaadiyey qaala wuxu uhi fandalaqtu waan tegey falamaa wallaytu markan jeestay ayuu qaala yidhi bilaal buu ku odhanayaa ama ciddii kale la joogtay udcu lii jaabiran jaabir igu yeedh faduciitu waa la yeedhay faqultu waxaan idhi waa isagaas odhanaya haddaba waa wuxuu naftiisa iska yidhi wuxu afka ka yidhi maaha waa kalaamkii nafsigaa al'aana imikuu yaruddu calaya aljamala awrkii wa awruu nacay oo kaa la gaabiyey imiku malaha rasuulka ilaahay umuu noqono awrkiibu igu soo celinayaa walam yakun ma ahayn shay-un shayna abqada ilaya minhu wax iiga nacay badan waxaan ka necbahay ma jirin awrkaas faqaala rasuulka ilaahay wuxuu yidhi khud jamalaka walaka hamanuhu labadii ba isugu daray waa hibayahayd waa siinaya awrkaagana qaado kaxayso sida doonto ugu intifaac lacagtiina waad leedahay lacagtiina waa siiyey oo ziyaadadaasi ay la socoto awrkiina uu siiyey rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh khud jamalaka walaka hamanuhu bal xadiidka jamalku kolley waa umuuraha ugu yar ishkaalka badnaa waa ishtiraadka iyo qadarka iyo waxyaalo iskhilaafka ruwaadda u badan ee waa wax inoo dambeeya insha allah xadaثna mحamed بn cabd اأعlى qala xadaثna mctamiru qala samictu abi amina وsulayman ataymi qala xadaثna abu nadrةa can jaabirin waa nin shanaad oo abu jaabir xadiidkii kaba warinaya abu nadra mndir ibn malik ibn qudaca hore aynu kitaabka ugu soo aragnay mndir ibn malik qaala wuxu uhi jaabir kuna fi masiri maca rasuuli الlahi slى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baan socod la soconay gazwana way ahayd waanay soo noqdeen waana calaa naadixna aniguna waxaan ku sugnaa awr naadixuna waa kan lagu dhaansado oo dee markan safarkana waa kuwa fuuli jiray marka kalena beerahooda iyo dee ayaabay u dhaamin jireen iyo dee markaa ma guryahoodabe naadixuna waa awrkan adugu aladi yustaqa calayhikum inamaa huwa wuxuu baaba awrkani kuma sugnaa fii ukhrayaati nnaas dadka xaggooda ugu dambeeyo waa gaabis buu ahaa qaala wuxu uhi fadarabahu rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi baa wax ku dhuftay o qaala nakasa waxbuu kuba gujiyey uraha qaala waxaan raawigi baale waxaan u malaynaya inuu yihi bishayin kaana macahu oo marka hadalku isku xidhmo fadarabahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam aw qaala nakasahu bishayin kaana macahu intan markaa laftigu ka yar sheekey raawiga qaala wuxu uhi fajacala wuxuu gudagalay noqday bacda dalika intaa dabadeed awrka iyo taqadamu naasa mid dadkaba ka hormaraya ka horeynaya yunaasicunii waa ila markaa ijiidanaya weeye oo dee isagiina wuxuu doonayaa inuu joojiyo si aanu rasuulka ilaahay dadkii ugaba dheereen marka isagiina awrkiina waa ka degdegaya yunaasicunii waye waa idhufanaya oo ijiidaya ana waan dee jiidaya markaa qabanaya xataa inii anigu la akufuhu waan joojinayo hogaankan ku qabanaya si aanu dee aanu dadkii igala dhex bixin laakufahuna maayo waa dee kolle xarakoon hadday idinka idin xarakaysan tahay fa-da aniga fatxa aad noqotee laakiin waa xagga madbacada una wax kala mahay laakufu waa ficil marfuuca qaala faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam atabiicuuniihi ma iga iibinaysaa bikada wakada intaa iyo intaa wallahu yakfiru laka ilaahayna waa ku dembi dhaafayaaye allaha ku dembi dhaafe waa intaana iga siinaysaa qaala qultu waxaa hi walaka may ya nabiy allahi kaama iibinaye waaba ku siinaya aduu ku sugnaaday rasuulka ilaahay qaala atabiicuniihi bikada wakada wallahu yakfiru laka dhowr goor buu ku celiyaa ama labaatan goor inkabaansaa laftiba kuba yime wallahu yakfiru laka qaala qultu huwa laka ya nabiy allahi qaala waqaala lii markaa adigu markii dambe intiibu dee kaga iibsaday isku waafaqeen atazawajta bacda abika aabbaha dabadii ma guursatay intii aabbaha wafaaday markaasa inaan uxaasrayn wuu ogaa qultu waxaan nacam ha qaala sayiban am bikran qaala qultu sayiban qaala fahallaa tazawajta bikran tudaaxikuka wa tudaaxikuhaa وتلاaciبka وتلاaciبهa waad hgاag baa soo yar شhaرxdaan filaya alفاadaha qaaلa أbو نضرةa waa ninkii ka warinaya jaaبir ee taabiciga xadiidka فakaanat waxay ahaatay kelimة waa hadalkan uu rasuulka ilaah yihi atabicuniihi bkda وkda والlahu ykfir laka والlahu ykfir laka da weeye oo isagoo le waxaa ma samaynaysaa ee kolkol hadalkoodu si uu kuma badnaadaa amarkana way raacin jireen ifcal kada wallahu yakfiru laka waa kalaamkii bay noqotay kalaam fiican oo ruuxii waxbaa la farayaa ama laba weydiinaya iyadoo duca loo raacinayo haddaba cibaaradan rasuulka ilaahay yidhi wallahu yakfiru laka weliba uu ku celceliyey habeenkaa dhowr xogaa uu ku celceliyey ayaa maxay noqotay kelimatan yaquuluha lmuslimuuna kelimo muslimiinta ay caado ka dhigteen ay yidhaahaan oo maxay ah ifcal kada wakada wallahu yakfiru laka waa amar waxaaya waxaa sameeya walla ilahayna waa ku dembi dhaafaya allaha ku dembi dhaafaya waxaaya waxaa sameeyo ujeedadu waa kan rasuulka ilaahi habeenkaa yidhi isagoo u ducaynaya jaabir markaasaa waxay noqotayna kelima markii dambe haysba u noqotay muslimiintii ay yidhaahaan waxaa samee ilahayna waa ku dembi dhaafaya cibaarada wallahu yakfiru laka ayaa noqotay kelima muslimiinta ay isticmaalaan ay yidhaahaan baab baab khayru mataaci dunya almar'atu saalixatu adduunyada mataacdeeda waxa ugu khayrka badani waa haweene saalixa lafdiga xadiidka weeyaba markaa xadiidkii ubaan laqbaynaynaa xadaثnي mحamed بn cabdالlahi bn نmayr الhmdaniy qala xadaثna cabdالlahi bn يزيd qala xadaثna xaywat qala أخbaranii shurxbil bn sharيki أnahu samica aba cabdالرaحman الxubuliya yuxadiث can cabdالlahi bni cmri sanadka nin cusubi horta kuma jiro walow dee rag markaa marar yimaada ay jiraan oo kale marka la eego cabdullaahi bnu yaziid horeynu usoo aragnay marar baan usoo aragnay kol kol baa waxaan usoo aragnaaba almuqriu keliya ama cabdullaahi bnu yaziid almuqri iyaduu raacsan yahay waa nin atbaacu taabiciintii raggii ugu yaryaraa kamida siqa ahaa kollay boqol isagoo da-diisu mala way ku dhowaatay markaa uu dhintay dhowr iyo toddobaatan sanadood buu dadka qur-aanka barayey oo waana taasoo cabdullahi bn yaziid almuqri waa ninka kitaabkayna hore soo mar bukhaari markay noqotona waa min kibaari shuyuukhi sheikhada bukhaari waa naan dadkii aan muslim soo gaadhin weeye waayo muslim ragga caynkan oo kalea ee atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyaa ciddee sheikhadiisa kamidii ma jirto oo ma soo gaadhin bukhaari rag siyaasaa jira ninkani kamamidiyo markaa muslim waa siduu kaga warinaya abulcaasim innabiir iyaba ka mid aan arka caawina casharka inuu kuma jiro isaguna waa dabaqadaasoo waa raggii adigu min kibaari shuyuukh lbukhaari bukhaari sheikhadiisa dee adigu axaadiidiisa kitaabka uu ka wariyey ragga ka dambeeya aada uga badan oo isaga waxaa la arkaa labiyo toban xadiidiya inuu kaba wariyey bukhaariye bal waxaan leenahay waa muslim waa siduu kaga wariyaa bukhaarina laakiin waa sida la-aan ayuu kaga wariyaa oo muslim ma soo gaadhin dabaqadan bal markaa min kibaari shu waa cabdulahi bn yaziid almuqri xaywatuna xaywat bnu shureixna atbaacu taabiciintii hore kaba mid ah caabid ahaa iqa ahaa in hore usoo marro faqiiha shuraxbil bnu sharik kol kol baa shuraxbil ibnu camr ibnu sharikna la yidhaha waa ninkaa taabiciga adu waa taabici isagu taabiciintii ugu yareeryaalaa kaba mida ama abu cabdiraxmaan alxubuli isagana waynu soo maray magaciisa ninka hore isku magacayin cabdullahi bnu yaziid baa la yidhaha abu cabdiraxmaan alxubuli nisbadana malaa reer benilxubula laba yidhaaho malaa yaman ahayd ayay nisbadu tahay nisbada loo nisbeeye laakiin horeynu kitaabka seke iyo uba soo maray abu cabdiraxmaan alxubuliyu magaciisana waxaana waa nin hiqa ah oo taabiciya cabdullaahi bnu yaziid baana magaciisa la yidhaha kolley waxaaba dee ninkaas markii dambe afriqiya ku dhintay yidhaahaan afriqiyana waktiyada hore tay uga jeedaan waa dalkan tunis weeye ee maaha dee afriqiyadan guud ahaan uma jeedaan afriqiyu ku dhintay can cabdillahi bni camrin ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam qaala wuxuu yihi addunya adduunyadu mataacun waa wax lagu raaxaysa guud ahaanba addunyo waa mataac mataacuna waxa ay tahay uun waa atamatucu bishay ama dee waa shaygii oo lagu intifaacayo mama yutamatacu bihi oo lafteed ma mataac wuxuu kasoo jeedaa min atamatuci bishay oo intifaaci lagu intifaacayay manaa wax kasta oo lagu intifaaco curudu dunya kaba mida ama keeda yar iyo keeda badanba dee mataac baa la odhanayaa oo waxaa lagu intifaacayo lagu raaxaysanayo aan baqa iyo daa'ibnimada lahayn ee zuulaya ee lagaba tegayo oo markaa ziyada linaasi xubu shahawaati min anisa ayadda ilaahay markaa muxuu yihi waxaasoo dhami waa mataaci adduunyo ayuu kaba cabiray umuuraha shahawaadkiiyo dadka loo qurxiyo dumarka ugu horreysiiya haddaba adduunyadu waa mataac waa waxaa lagu raaxaysto waa wax muddo lagu intifaacayo kuu joogayna aad ka tegaysa ama isagu kaaba tegaya iyadna baqa aan lahayn wakhayru mataaci dunya adduunyada mataaceedana waa waxyaalaha lagu intifaacee adduunyada waxa ugu khayrka badanna almar'atu asaalixatu waa haweeneyda saalixada ah oo mataaca adduunyo ee lagu intifaaco lagu raaxaysto waxa ugu khayr badan ugu fiican waa almar'a saalixa sababtuna maxay liannaha muciinatun calaa umuuri alaakhira haweeneydaas saalixadii ruuxa waxay u kaalmaynaysaa umuurtii aakhira u kaalmaynaysaa qurdubit uu yidhaahda asaalixa halkan waxa weeye asaalixatu fii diiniha wa nafsiha walmuslixatu lixaali zawjiha waata diin ahaanteeda iyo naf ahaanteeday ruux toosan oo suuban u tahay ninka xaalkiisiina waa taa hagaajinaysa oo xadiiskuu soo qaatay kolley abi daudi ay wariyeen sankiis rijaashiisu waa siqaada lakiin dacfina dee laguma sheego oo alaa ukhbirukum bikhayri maa yaknizu lmar ma idinku waramaa wax ruux kenzi ka dhigto kayd kaba dhigto waxa uga khayrka badan xadiidka abi daudiya baa wariyey markaasay yidhahen hayo xadiidkaas sida kuba yimi waa xadiid marfuuce almar'atu asaalixa alatii idaa nadara ilayha saratu waidaa gaaba canhaa xafidatu waidaa amarahaa adaacatu macnaha wax ruuxu kenzi ka dhigto kayd ka dhigto waxa u khayrka badani waa haweeneyda saalixada maxaa uu kuba fasiray laftiga xadiidka waata marka uu eego ruuxii way farax gelinaysaa markuu ka maqan yahay nafteedii iyo maalkiisi iyo wixii oo dhan bay u gurigiisa waa u ilaalinaysaa way xafidaysaa marka hadduu amro way adeecaysaa waa mara asaalixa taas baa kenzi wax laga dhigtaba waxa ugu khayrka badan ba ah bal marka haddaba almara asaalixa ayaa mataaci adduunyo ugu khayrka badan de markaa laakiin asaalixa ayuu yihi haddii aanay saalixo ahayn maxay noqon waa tii uu rasuulka ilaahay xadiidkii kale ku yidhi ma taraktu fitnatan min bacdi adara cala arijaali min annisa waa xadiid kale anugu kamaan tegin dabaday ragga fidno kaga dhib badan dumarka oo dee waxa weeyaan iyaga sida loogu halloobo oo markaa dee wixii hawadoodii looba raaca mar ruuxiisa ayay aada iyo aada u badan oo wixii kale way kaba adagiin ina kayda kunaa cadiim bal markaa hadday noqoto mid aan saalixo ahayna dee waa taa fidnada ah waa taa bal matalan yidhi ama fidnata ugu badanba waa taas ragga marka ay noqoto laakiin marka ay saalixo tahay wixii adduunye ee lagu intifaacayo lagu raaxaysanaya iyada ugu mudan oo ugu khayr badan baabun ama baabu lwasiyati binisa dardaarankii laysu dardaamrayo doorarka in loo dulqaato loo ixsaan falo loo samafalo si fiican loolama dhaqmo bal iyaga wixii xaggooda kaba yimaadana loo adkayso oo loo samro bal taas mucaasharo fiican iyo mulaadafo iyo dulqaad iyo sabir loo sabro bal taas dardaarankii jaanibka laysu dardaarmaya ayuu baabkiisi yahay وxadثnي xrmلة بن yaحyى qال أخبرnا بن وهب qال أخبرnي يuنس عن بن شهاب qال xadثnي بن المصyب عن أbي هريرaةa qال أنه qال bal dadku waa dadkaynu soo wada aragnay يuنسna waa يuنس بن يزيد الأyلي سندkan imaka بن شهاaب عن بن المصyب عن أbي هريرة kolkol kتubta مصلح oo kale asaxu asaaniid bay kaba hadlaan asaaniid kuwa ugu sixo badan oo marna si guud bay yidhaaheen sanadkaasba asax alasaaniida sida silsilatu dahab oo kale kolkolna waa ta aada usii fiican ee aadna loo dabdin karo ee taa horena waa laga roonye yidhaahaba idlaaqaas in la idlaaqo sanad asax alasaaniid laguma idlaaqo waa lagaba roon yahay ikhtilaaf badanna taa uu kaba yime bay qaydaano ama magaalooyin bay ku qaydaan ama saxaabi bay ku qaydaan marka asxaabta ay kuma qaydayaan abu hureyre oo kale asaanidiisa kuwa ugu sixo badan macnaa saddex dariiq baabay sheegaan ibnu shihaab can ibn musayib markaa can abi hurayrata waa mid ama abuzinaad can ilacraj can abi hurayrata ama xamaad ibnu zayd can ayub can maxamed ibnu siriin can abi hurayrata bal taas oo kale intaba waa dee aqwaalo meesha laba yidhi abu hurayre markay asaanidiisa noqoto waa kuwa ugu saxo badan markaa labada horeba magacaaba waan arki doonaaye ee waxaan leenahay sanadkani asaanidii abi hurayre waaba kuwii ugu heerka sareeye waa uga saxiixsanaayo wali abi hurayrata zuhriyu can saciidin aw abu zinaadi xaysu can can acrajin waqiila xamadu bima ayubu lahu ayubu can muxamadin lahu naba sii daalfiyadiis oo kale macnaa intan aan sheegay buu labada beyd isku raaciyey oo tu leeyaha wali abi hurayrata macnaa asaxu lasaniid ila abi hurayrata azhuriyu can saciidin oo kan aan hayno aw abuzinaadi xaysu can can acrajin ama waayo abuzinaad can acraj can abi hurayrata waqiila xamadu bima ayubu lahu can muxamadi nama ama bima ayubu can muxamadin lahu nama oo ayub wixii uu dee ka wariyey oo xamaad isagu isagoo xamed kaba wariyay maxamed ibn sir maxamedna uu kaba wariyay abi hurayra labada horeba imaka labada dariiq bay inoogu kala sogaa kan iyo ka kuxiga inoogu sugnaanayaan wuxu uhi markaa abu hurayra qaala qaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam ina almar'ata haweenaydu ka dilaaci feedhoo kale weeye oo dee feedhi waa xagga tashbiihuna waa ne qalooca feedhu dee saan garanayna way qaloocan tahay dilacna kolay luqadii reer xijaaz malaha iyada laabta in la fadxiya ahayd waa lafdi mufrada adilac jamac maaha adlaac iyo duluuc iyo adaalic iyobay kuba jamciyaan reer najdi oo kale ama reer tamim iyada laabta way kasri way sukuuminayeen waa labadaba laba luqo markaa jirta un addilcu iyo addilacu markaa jamcina adlaac iyo duluuc iyo adaalic iyo ayuu noqon sida feedha oo kale wey marka muxuu uri rasuulka ilaahay idaa dahabta haddaad tagtid aada doontid tuqiimuhaa bal feedhii inaad toosisid feedha kasoo qaad kasartaha waad jebin de haweenina waa saas oo kaleo haddaad doontid adigu sidaad doonayso inaad dee aada ku xambaartid oo taas waad jebinaysaa jebitaankuna sida inoo dambeeya waa inaad kala tagtaan macnaa haddii aad istilaaho sida aada doonaysidun ha noqoto oo toosi oo sida adigu aad ka raali tahay un xaaladeedu ha ahaato dee arrinku taasi waxay keenaysaa inaad kala tagtaan kasrigeedu dalaaq buu noqona wa in taragtaa haddaad iska daysid oo aada sidaa ku daysidna istamtacta biha waxaad ku intifaaci isku raaxaysan walxaal fiiha dhexdeeda ama fiigeeda ciwajun qalloociyadu ku sugan iyadoo qalloocino kolley qalloocaas kama wada suulayo macnuu maaha waajib ay ka tegayso saasun ku adkayso ku eego macsi ay laba imanayso laakiin waa waxyaalihii kale kolley cishradan iyo kaba imanaye ama taasoo kale ahayd ayaa la leeyahay raggii ha sabreen ha adkaysteenoo dee siay doonayaan boqol kiiba boqol uma noqonayaan inkastoo taa kuma dadaalaan hadday islaan sa doonaysan haba ahaatana ugu dambeyn waa kala tegaysaanoo gurigu uu baaba-aya haddii kalena istimtaacii iyo intifaaci iyo wadajooggii iyo gurigii dhisnaanayay waa jiraya iyadoo kolley awqaadda qaarkeed waxyaalahaas qalooca keenaya ay meeshii jiraan bal waxa weeyaan sabra weeyaan oo wanaag isu dardaarma xadiidkuna duruqdiisu way noo socon ziyaadada barhkood baa le laftiga ciwajna marka dambaan eegi doonaa dabdigiisa iyo culimadu ciwaj iyo cawaj waxay ku kala farqiyaan waxadaanii zuhayr ibnu xarbin wacabd ibni xumaydin kilaahumaa can yacquub ibni ibraahima bni sacdin can ibni akhi zuhriyi can cami bihada lisnaadi milahu sawaan sanadkuna waa dad aynu soo wada marnay yacquub ibn ibrahim ibn sacd ibn ibrahim ibn cabdiraxmaan ibn cawfna horeynu usoo ogaanay isagii qoyskiisaba ama qoyskan iyo qolooyinkan oo dhowr dee ay kaga jiraan ruwaadda ay kagaba jiraan muxuu ihi waa zuhrigan aynu soo haynay ninkii uu adeerkaayo walaalkii dhalay marka ibn akhi zuhriba ayuu ka wariyey can cami waxaan filayaane intan may dheeraynba habeen dhexdii aan soo aragnay ibnu akhi zuhri iyo bal isaga aabihii oo dee zuhri isna kaba warinayo ninkan ay zuhri walaal ahaayeen ibnu akhi zuhri laakiin ninkaa isaga aabaha ee dhalay ninkan oy dee zuhri ay walaalo ahaayeen mala habeenkaasaynu soo aragnay laakiin ibnu akhi zuhri horena waynu usoo aragnay waynagu dhoweyd ma dheera yaa sheegi karaayin magaciisa kumaan weydiinde yaa sheegi karun baa idhe shee kuma hadan markaas waaa doona mal waxa weeye ninkan magaciisa iyo aabihii baan sheegaya oo isaguna ruwaadda kitaabka kaba mida adnaad sheegi kartaa miya yaa kana sheegi karaya manas adnaad sheegi karaysa haye maxamed adigu waad degdegtay oo kuma sheeg haye maxamed magaciisiiya maxamed ibn cabdillaahi cabdillahi gaas oynayo muslim ay maxamed ibn cabd llahi ibn muslima ibn akhi zuhrisa sax wa caadi xadaثna cmr bn naaqid bn abi cmara walafd bn abi cmara qaala xadaثna sufyaan can abi zinaadi can alacraji can abi hurayrata waa kii sanadkii kalan lahaa أبو الزناad عن الأعرج عن أبي هريرةa قال قاaلa رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم إن المرأaةa haweeneyda khuلiqat waxaa laga abuuray min ضilacin feedh baa laga abuuray feedh ayaa laga abuuray qur'aanka ilaahay سubحaanaه وataعaلى مxuu uhi khلqكم min نفس waaxidaة وkhلqa minha زawجaha waxaa ilaahay idinka abuuray dadow naf keliya waa nebi aadamba وkhلqa minhaa naftaasna wuxuu ka abuuray زawجaha zawjkeedii buu ka abuuray bal waa qur'aanka taasi naskiisii kuma sugna qur'aanka cudwigii iyo halkii iyo taa lagaba abuuray xadiidkana khuliqat min dilacin walow dee imaka malaha noo sariixa aanu taa kuba ahayn saa daraadeed imaka halkan shuraaxda fuqahada barhkoodii ay uba tiirinayaan ee arrinkan aayadduba ay tilmaantay ayuu malaha bayaan u noqonayaayo abuurka lagaba abuuray waxa weeyaan waa dee xawo oo kale nebi aadam lagaba abuuray oo isaga sanad naska qur-aankuna khalaqa minha zawjaha ayaaba feedhba ahayd de waana ibnu cabaas oo kale ba ibnu isxaaq iyo kaba soo naqliyaan ibnu isxaaq maaha siiradii kitaabka lula almutada uu leeyahay ayay kaba soo naqliyaan ibnu abi xaatim iyo in bal feedhiisa markaas adigu bidixbaha laba yidhaaho oo ugu yar feedhaha waata ugu hooseysa markaa noqonaysa in lagaba abuuray calaa kulli xaalin haweeneyda khuliqat min dalacin dee tashbihna waabay ixtimaali kartaa markaa saa daraaddeed lan tastaqiima ma toosanaysa laka adiga calaa dariiqatin jadad dariiqo kuguma toosanayso weligeed dariiqadaasun kuma sugnaanaysa adigu aad ka raalli tahay fain istamtacta biha haddaad ku raaxaysatid istamtacta biha aad ku intifaaci dee waydin wada joogi gurigii baa idin dhismi bal masalan walxaal biha ciwajun iyadoo qallooc meeshii uu jiro waayo feedhaba haddaad islaa toosiya dee qalloocu kama bao haddii la islaa toosiyana waa la jebinaya un haddii kalena si un bay ahaanaysaa iyaguna haddii la islaa ka wada suuliya waxaan icwijaajka ah oo dariiqada aad doonaysa un ha ku sugnaato iyada taasi suurtagal maaho dee waaba kan asalkoodii baaba ay wax kuba sugayeen noocaa min alciwajaajkii bal masalan haddaba taas istamtacta biha wa biha ciwajun wain dahabta tuqiimuha haddaad tagtid doontid tuqiimaha inaad toosisid kasartaa waad jebin haddaad israa toosi waad jebin jebitaanka halkan dumarkuna muxuu noqon wa kasruhaa talaaquha dee jebinteeda la jebiyaana furid la furay noqonaysaa in la kala tago markaa gurigiba sidaa uu kuba dumo marka waxa weeye haddaba waa dulqaad yeesha cishro fiican iyo wixii bal masalan xaggaasi idinkaba yimaada ee abuurkanba keenayana u dulqaata weeyo u adkaysta ayuu xadiidku markaa macnihiisu yahay xaafid بن xajar ba wuxuu idhaahaa isagoo xadiidka sheegaya fihi shaariju ilaa an bal me waa lafti inoo dambeeye muhimku waxay tahay un kol haddii asalku kaa yahay dee wax la qariibsado maa icujaaj markaa kol haddii asalku qalooca ama tii laga abuuray uu yahay in iyagana wax qalooci uu kuma sugnaado iyada wax la inkirayo ama la fogeysanayo maaha gees kalena dee taqwiim taam ah oo boqol kiiba boqolama aqbalaysa si ay feedhuba taqwiim taam iyo toosin taama uba aqbalayn taasna maxay keenaysaa inuu ruuxu u sabro mucaamaladoodii uu fiicneeyo dulqaadna uu yeesho taas ayay markaa maqsuudka iyo dee wixii la farayaba ay tahy xagga lafdiga ciwaj aniga cawaj baaba ii xarakaysan waxaana sharaxa iguba sugan culimada qaarkood cawaj cayntoo la fadxiyay ku dabdiyeen kuwana cayntoo la kasriya waxaa laga yaabaa baabu leeyay fadxadu inay badan tahay waxaa jirteen culimada luqadu waxay soo naqliyaan kollay ciwajna way jirtaa cawajna way jirtaa farqiga labadooda udhexeeya ay yidhaahaan labaduba waa qalloocuun wax kale maaha waa qalloocuun oo macno kale ma jirto ee waxa weeye xagga isticmaalka weeyaano wuxu hadduu yahay wax ishir lagu haleelayo sida imaka tiirkan oo kale waxaani hor yaala wixii shaakhisa ama in lagu haleelayo ee qalloociisa ushi wixii taas oo kale ahayd maxaa la odhanayaa cawaj ayaa la odhanayaa cayntaa la fadxinaya wuxuu haddaan u ahayn wax in lagu haleelayo ruuxan akhlaaqdiisii baaba la leeyahay diintiisii baa laga hadlayaa waxyaalihii bal masalan taas adigu ama macno ahaa ee aan in lagu haleelahayna ciwaj ayaa laga cabiraa cayntaa la kasriya iyada haddii bal markaa taa aan idhaahno kolley culimada luqadna mala jaanibkaa isku raacsanya nin keliya oo culimada luqada kaba mida oo bal masalan kaas un mooyaan oo dee malaa qowlkan isagu kaba duwan oo isagu malaa aan isagu tan qabin oo bal masalan waa waxay iskuba waafaqsayn haaliban adigu nin keliya soo naqliyaan oo isagu taa khilaafsane haddii bal markaa taa aan idhaahno xadiidka dabdigiisu ciwaj buu noqonayaa inay qaloocani waxaa dee aan dareemayno weeye laakiin wax mushaahadoo saan waxaan aan u arkayn ee ushi iyo wixii laba midkaa qalluucooda loo arkaya ma aha waa wax akhlaaqdii iyo jaanibkaas kaba imanaya saa daraaddeed ciwaj baa markaa dabdiga saxiix uu noqonaya وxdثna aبوبكر بن أbي شhيبة قال xdثna حuسين بن علي عن زائدة عن مyسرة عن أبي xازم عن أبي هريرaةa حuسين بن علي الجuعفiya زائد بن qdاamey waa dad noo horeeya ama weliba kan maysرة maysرة بن camaarna way yidhaaheen maysرة بن tamaamna way yidhaaheen caawa hortii maynaan soo arag waa nin reer kuufoo abuxaasimkan abu hureyre ka warinaya isaga waa mawaaliya laakiin bal reerkan isaga loo nisbeeye sida loo nisbeeye reer ashjac waana dadkii saxaabada qaarkood soo gaadhay laakiin cid saxaabo ay arkeen aanu jirin ay saadisa ay kaba cabiraan bukhaari iyo nasa-i iyo ibnu maaja fi tafsiir ayaana riwaayo ku leeya abi da-uud iyo tirmidi kutubtooda kuma sugno iyagu wax kamay warin labadaa sheekha kale kamay warin kitaabkeenan aan hayno muslimna xadiidkan mooye wax kale kuma laha hore umaynaa soo aragna waxna uma dambeeyaan waa xadiidkan wuxuu kuma leeyahay markaas waa abu maysara may maysaraan ujeedaa maysarat ibnu camaar ama ibnu tamaam alashjaci alkufi waana saadisa waana nin iqaan wuxuu uhi markaa abu hurayra can nabiyi sala allahu alay wasalam qaala man kana yu'minu billahi walyawmi alaakhiri ninka isaga ah mid rumaysan ilaah iyo maalinta qiyaama faida shahida amran hadduu amar xaadiro manaa xaal ama amar buu xaadiro ujeedadu waa maqaam iyo meel buu joogay keenaya inuu hadlo arrintu ay tahay inuu hadlo falyatakalam bikhayri bal waxii haw feyrsado weeye waa maqaam buu xaadiray amar buu xaadiray yaqtadi lkalaam keenaya inuu hadlo ayuu keenaya arrinkaasi markaa iska hubsado iyaanu hadalkii una degdegin oo meeshan hadal baa ka badnaan iyaanu u hadlin hadal baa ka furan iyaanu u hadline falyatahau fiirsado waxaan ma khayr baa mise ma ha eego falyatakalam bikhayrin marka wuxuu hadduu khayr yahay khayrka ha ku hadlo ha hadlo aw liyaskut ama se iska aamuso wuxuu haddaanu khayr ahayna hakaba aamuso hadduu dee shar yahayna yaanu kaba hadlin hadduu wax iska banaan oo mubaaxa yahayna dee ka mubaaxi walow markaa mubaax yahay haddana halkaasuu kuma ekaado ruuxa wuxuu u jiidaa marka dambe waxaan toosnayn ayuu hadalkii kuma ridayaay ha iskaga aamuso taasi waa wastawsuu isu dardaarma binisaai dumarka idinku dhexdiina khayr isu dardaarma in dumarkii in loo samafalo si fiican loola dhaqmo loo dulqaato bal matalan taas oo kale inaan dee dalaaq iyo waxyaalaha laguma degdegin sabab la-aanba ama dee taas wax laga maaransan waayo un mooye umuuraha caynkaasa dhexdiina isu fara oo marka haddaan taan idhaahno dee isu dardaarma waa tawaasaw fima baynakum warkood baa dee dalba oo dhexdiina waxaa iska dalabtaan darda xagga dumarke ama waxaaba weeye wastawsu binisa situ ta dalab ma keenaysiya taadu halkan macnaa waxa weeye iqbaluu wasiyatii fiihuna dardaarankan anigu idin dardaarmayo dhexdooda rifqi iyo ixsaan iyo mucaasharo fiican iyo dulqaad taas aqbala ku camalfala ku dhaqma waayo faina almar'ata tani waa tacliil haweenaydii khuliqat min dilacin waina acwaja shayin shayka ugu qalooc badanoo fi dilaaci feedha kuma sugan aclaahu feedhana halka ugu sarraysa ayaa ugu qaloocan oo ugu qalooc badan deetana ishaare waxay watahay dumarkii oo kalena ilaa ana acwaja maa fi lmar'ati lisaanuha iyagana waxaaba dee halka ugu qalooc badan inta badan qalooco kaba muuqanaya waa carabkeed waa hadalkeeda iyo taasaaba kaba muuqanaya waa xaafid ibnu xajaraa suu yidhaha ishaarataa uguma sugan in dahabta haddaad doontid tuqiimu ina toosabal diraci kasarto lafdiga dilacna luqada carabeed yudakar wa yuanas marka imanka waa tanoo tadkiirkii wey tuqiimu aad toosisid kasarta waad jebin wain taragta haddaad iska daysidna lam yazal acwaja qalooci waa kuwii sugan yihin dee dumarkuna waa saas oo kaleo haddaad istidhaaho sidaad adigu doonaysa iyo dariiqada doonaysa ku xambaar waa kala tegaysaa ma weye haddii kalena kolley wuxunbaaba jiraya dee iyagii hadda maaha qaloocan iyagoo lagu dhiirinayo ku sugnaada iyagii waa la farayaa mujaahada inay la yimaadaan inay naftoodii ay dee shareecada adaabteedii ay kuma edbiyaan wixii aan toosnayn inay kaba dheeraadaane laakiin dee wax abuuraa jiro kolkol ruuxii kaba qaalib noqonayo haddii la yidhaaho asal ahaan ha laga tirtiro aan tirtirmahayn oo asalkii baaba sidan ah raggii baa leeyahy markaa dulqaad iyo taa yeesha wastasu markaa istawsu binisaai khayra xadaثnي ibrahim بn muسى الraziي qal xadaثna عيsى yعni بn yuنuس qal xadaثna cabdالxamid بn jaعfari عan cmrاn بn abi anasi عan cmr bn الxakmi عan abi hurayraةa qal anhu qaal bal cabdilxamid ibnu jacfar kan cabdilxamid ibnu jacfar ibnu cabdillaahi ibnu lxakam baa la yidhaha markaa ninka sheekhiisa usii sheekha ah cumar ibnulxakam xakamkay kuba kulmayaanoo cumar ibnulxakamkani jacfarkan buu adeer u yahay adeer rumuu u yahay oo jacfarkani waa ina cabdillahi ibnulxakam in cumar ibn marka waa laba noo ansaara weeyaanoo waa qoys bal matalan waa ansaar weeye cimraan ibn abi ibnu anasna oo nin qurayshale can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam laa yafrak yaanu nicin mu'minu ruux mu'mini mu'minatan haweeney mu'mino ah in kariha minhaa hadduu ka naco khuluqa dabiico iyo khuluqa maa radiya minhaa waa raali noqdaayo iyada aakhara khuluqan aakhara khuluq kaluu kaga raali noqdaa markaa wanaaggii ay lahayd ee xumaanta ay leedahay ha ku dhaafo haddii waxa weeyaan dee ruuxii mu'minka mu'minada ahayd haddii la leeyahay xataa qalooc baa ku wada sugan guud ahaan ba arrinteedu dee qalloocaas ma wada ahaa hadday meelo qaarkood akhlaaq aan fiicnayn ay leedahay wax kaloo mwax kaloo fiican oy leedahay baa jira haddaba tii xumayd ay lahayd ama wixii aan fiicnayn ee iyada xaggeeda kuma sugnaa ta fiican ay leedahay ha u tuuro ruuxu ha qaabiliyo hadduu wax kuba dhacayo wax uu ku jeclaysanayo ay kuba fiicantahay dumarka kale kaga fiicantaha ma jiraan labadoodii ha laysu miisaamo oo sayi-adeedii ha loo hibeeyo xasanadan ay leedahay xumaantii ay lahayd wanaaggan ay leedahay ha loo hibeeyo saa daraaddeed yaanu wax ay leedahay oo uu qoonsaday uun aanu ku wada nicin wixii fiicnayd ay lahayd ha eego laa yafrak mu'minu mu'minatan in kariha minhaa khuluqan ooba iyadoo dee sharisa dabeeca xunba buu leeyahy laakiin jaanib kalea waa la arkaa ruux mutadayinaa diinteedii kuba toosan dhowrsoon ama cafiifa wixii si u dhaqaalayso isagii uba rood inay tahayba marka jaanibkan kale ee jawaanibtii kale ku fiicnayd taas ha eego labadoodii ha isu tuuro oo yaanu markaa ku nicinuun khuluqan keliya jaanibkaasun yaanu eegin laa yfrk in kariha minha khulqa radiya minha kar aw qaala wuxuu hi ayrahu radiya minha hayrahu waa khulq kale kaga raali noqonayo bal maala xadiis kolle waa nahyiga macnuuna waa kaan sheegnay oo manaa waxa weeyaan un ruuxii dee kolley wax dhan lama wada helayo bashar ma dhamaadaba haddii waxyaala nuqsaanu jaanib ay leedahay waxyaala ay ku fiicantaa jiraan wixii ay ku fiicnayd haddaba kan xumaanun yaanay uba muuqanaya kaa ha u eego ha u tuuro oo yaanu ruuxii mu'minada ayd saa kuba nicin وxadثna محamed بن مثنى qal xadaثna abu caaصimi ضaxaak بn mkld abu caaصim n ta aan lahayn bخaarي waa sida la-aan waa kaga wariyaan xadaثna cabdالحamid بn jaعfari qal xadaثna cmrاn بn abi anasi عan cmr بn الxakm عan abi hurayrata عan النabiy slى الlah عalيه وsلم bmثl bab lawlaa xawa lam tkun أnثى زawjaha dahra waa lafdiga xadiidka lafdiga xadiidku baa la qabayn doonaa xadaثna haarun ibn macruufi qaala xadaثna cabdullahi bn wahbi qaala akhbaranii camru bnu اlxaariثi ana abaa yunusa mawla abi hurayrata sulaym ibn jubayr baa la yidhaha horana waynuu soo maray waanan hiqa abu hurayra mawlihi xadaثahu can abi hurayrata xadaثa wuxuu u waramay hu camr bn اlxaariث imaamka faqiha ahaa dabaqadiisii ka hor dhinto ka horeeye an rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala lawlaa xawa haddaanay xaawa jirin ama xawa aanay jirin lam takun may khiyaansanteen unsaa mid dhadigii zawjaha ninkeeda adahra abadan weligeedba may khiyaansateen haddaanay xaawa jirin bal xawaa horta dee waa hooyadeen weeye waa waxaanay barhkood yidhaahaba ibnu cabaas bay kasoo naqlayeen xawaa waxaa loo yihi liannaha umu kuli xayin waa dad oo dhan ba iyadaa hooye u ah sidaa nebi aadamba aaba ugu wadayaho saas baa loo yidhi waxaanay soo naqliyaan dee kollay inay taas imika ma jasminayno inay afartan nebi aadam ay uba dhashay oo labaatan da-ood ama labaatan badne ay ku dhasho oo mid kastaa dee wiil iyo gabadh ay ahaayeenba waana taa aynu soo maray in dee dilci lagaba abuuray waa ta aan soo maray ama dee qur-aanka naskiisna uu yahay wakhalaqa minha zawjaha naftaas baa zawjkeedina lagaba abuuray haddaba in xadiidka rasuulka ilahi wuxuu hi haddaanay xaawa jirin haweeney dhadigii ninkeeda may khiyaansateen macnaha xadiidkuna waxa weeye bal xawa iyo nebi aadamba waxbaa loo diiday geed baa loo diiday geedkii loo diiday jannada markii la geliyey dee waaba suurtagal intaan jannada la gelina abuurka xaawo laga abuuray nebi aadam inuu ahaa barhkood waa jannadee markii la geliyey baaba yidhaahaane adigu geedkii loo diiday waa taa dee ilaahay inoogaba warramay inay cuneen oo labaduba way wada cuneen wixii taa kaba dhashayna way wada muteen kollay waswasadii shaydaankana labadooduba taa ku wasaasiye way aqbaleen khiyaamada halkana ma aha inay khiyaansatay oo gogashii iyo taa ku khiyaansato nebi zawjadii iyada asal ahaantaasi kamay dhicin oo xataa khiyaanadii ilaahay inoogu sheegay nebi nuux iyo nebi luud dumarkooda inay khiyaansadeen fakhanataahuma falam yugniya canhumaa min allahi shay-an waa khiyaano midna dee kufri iyo taa qoomkeedii bay labaduba ay kaba mid ahaayeen midi martidiisaabay soo sheegi jirtay taa nebi luud oo kale laakiin xumaan iyo faaxisho kamay dhicin asal ahaan nebi zawjadii kamay dhicin laakiin waa umuurahan kale halkan khiyaanadadna culimadu tay kuma sheegeen waxay ahayd walow labadooduba geedka ay cuneen waswasadii shaydaanka ama ibliis uu waswaasinayey qurxintii waxaan ugu qurxiyay ugu horeyn bay aqbashay nebi aadamna way usii qurxisayoo waa jaanibkaas weeye wax kale may ahaynba oo tasiinkii shaydaan ee uu qurxiyey inay geedkan cunaanba ayaa qabuulkii iyo qaabiliyadii hore iyadaa lahayd nebi aadamna tii dawaabay kuma dhiiriso de waa kuwa laakiin labadooduba lawnkii iyo canaantii iyo cahdigii inaanay oofin way wada lahaayeen bal qur-aankana dee nebi aadam baaba inooguma sugan dee waa faakala dee labadoodiiba laakiin ciddii tan laguma canaantayo taasi dee isagaaba ay ahayde waxa weeye khiyaamada waa halkaa tasiibkii shaydaan iyo tasuulkiisa inay aqbashay haddaba macnuuna waa maxay iyadii kol haddii ay tahay umu dee annaasi jamiican banaadkii aadam dhalay oo dhamina dee kol haddii ay hooyadoo tahay iyadii bay shabaheenoo waxba xagga ugaba yimi oo arrinteedii bay shabaheen oo walow dee khiyaamadeedii iyada ama wixii kaba dhacay aanay tani la wada mid ahayne mid kastaba khiyaamo gaara ay noqon karto dumarka ambiyada waxaan ihi khiyaama zawjiya oo xaggii firaashkii ma jirto laakiin waxyaalo kaley ahaayeen dadkii kalena taasi way imanaysaa asbaabo kalena way imanayaan khiyaamadii way kala dunaanaysaa haweenin kastaba dee bixasabiha bay noqone laakiin maxay noqotay cirqigaa hore iyo asalkaa hore jiitay oo iyadii bay shabaheen halkaas ee haddaanay taasi jirin dee arrintani may dhacdeen markaas xadثna محamed بن رافع qال xadثna cبدالرزاq qال aخbarana mcmr عan hmاm بn mنbه qاla hada kanima kii weeye xadaثna uu noo waramay abu hurayrata kolley waa badan baan la soo soconay kitaabkana waxoogaa baa kagaba sugan arrinkuna wuxuu ishaaraya hmاm بn mنbhu hada leeyahay waa صaxiifadiisii waraqdiisii axaadiisii ugu qornayd buu sheegayaa ayaa axaadiis wada qornayd oo boqol iyo afartameeye ayduu abu hurayre kaba wariyey isku sanad leh muslimna sanadkan un bay wada leeyihin siiqadana waa ku wariyaa min awal kitaab ilaa akhirihi mana soo dhameeyo dee boqol iyo afartanka bal bukhaari iyo muslim ma dhameeyaan waxay isku waafaqeen iyo waxay kala leeyihin iyo waxay ka tegeen intuba way jiraano waayo xadiidka saxiixa may wada koobsan ee tii buu ishaarayaa hada kani waa axaadiistii markaa saxiifada ku sugnayd maa kii weeye xadaثanaa abu hurayrata axaadiisa halkaa ku sugani waa wixii abu hurayra noo waramay can rasuuli اllaahi salى اllahu alayه wasalam fadakara axaadiisa xadiidkan aan hayna kii koobaad mu ahayn kii labaad iyo kii saddexaad iyo kii tobnaad toona ma ahayn marka muxuu yihi fadakara axaadiisa axaadiis buu sheegay abu hurayra minhaa axaadiia waxaa ka mid ah xadiidkani marka la eego صaxiifadu si uu yaalay waayo صaxiifadii gaar baaba loo madbuceeyey maanta la taxqiijiyay imaam axmedna musadkiisa meel keliya kusoo wada arooriya bukhaari iyo muslim abwaabtay kuwa baahsan yihiin waa xadiidkii toddobiyo kontonaad oo lix iyo konton xadiisi horaa ka horreeyey kan aan haynaa kii lix iyo toddobiyo kontonaad buu noqonaya fadakara axaadiia axaadiis buu sheegay minhaa axaadiia maxaa kaba mid ahaa dee sanadkiibuu inay inta horena uu kuma soo noqonaya waqaala rasuulu الlahi salى الlahu alayhi wasalam lawlaa banuu israa'iila reer banuu israa'iil haddaanay jirin lam yakbatin acaamu cuntadu may xumaateen walam yakhnazil laxmu hilibku muu ureen oo hilibku markuu muddo yaalla waa kan qurmaya uraya muu ureen ma xumaadeen haddaanay reer banuu israa'iil jirin macnuhu muxuu yahay taxaawo iyada waan soo maray oo walow xawa lam takun may khiyaansateen unsa zawjaha adahra abadanba weligeedba may khiyaasateen ee shabahaasaa jira sida nebi aadam ba xadiis tirmidi ay wariyeen nebi aadam oo kale oo dee marka fajaxada wajaxada duriyatu oo wuxuu markii hore dee ballan qaaday arrin uu markii hore sheegay ayuu iska iloobo u dafiro markaasay halkaasay duriyadiisuna ay kaba raacday waxba iloobo duriyadiisuna waxbay ilowdeen waa arrinkaa weeyaan oo ee cirqigaasaa jiitay weeye iyage halkan reer banu israa'iilna de bal kolley aqwaalaad meeshii jiree bal haddaad miduu kusoo gaabsado waa tan ilaahay subxaana watacaala siduu qur-aanka inooguma sheegay markii ay tiha ku jireen waxaa iyaga loogu nicmeeyey alman wasalwa malab cireed say culimadeenu kama cabirayaan waa tacbiirkeena culimadeena malab cireed iyo dee shibir shiliso castle waa lagaba cabiray baa u iman jiray oo san mala baraftaadad iyo kaluu manigaasi ugu soo dhici jiray yidhaahaan subaxdii markaa waagu markuu baryay ilaa cadcadu intay soo baxayso maalintaa wax ku filan ina maalin kasta u imanayaan ayay hilibkadiya ka qaadanayeen iyagii maxaaba la yidhi de waxba ha kaydsanayna maalin kasta mid cusub oo uga imanaya wixiinay dhigteen oy kaydsadeenoo deetaa deeta uu uray haddaadii markaa taa aan markii dambana arrintaasaa dee siraayayso wixii kale cunto ah markay raagaan fasaadka kuma imanaya halkaasay ka bilaabantay malaa-igtii hore may jirin iyagu haddaaday waxaa samayn oo kale dee wuxuu wax kastaa caadigaasu ahaan lahayo ma fasaadeen oo ma xumaadeen ama ma ureen markuu muddo joogo haddaanay reer bani israa'iil iyagaa waxaa kuba kacay taasay laba yimaadeen ilaahayna tanu kuba ciqaabay markaasaa dee halkaasay haddana wixii kale ee cunto ahaa ama hilib ahaa markay muddo joogaan uritaankan ay urayaan ama ay xumaanayaan iyo fasaadkaasi meeshaasuu kaba yimi oo dee arrinkana wuxuu noqday wax iska jira wax iskaba socda haddaba haddaanay iyagu jirinna cuntama ay xumaateen xaw haddaanay jirinna haweeney ninkeeda ma ay khiyaasatay wallah subxana wa tacala calaa alam